dhibatiyo gaajyo haraad baana hareerayaane dhulkeenna hooyo loo hagar baxaaba inaha qabtiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala haray waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala haray hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala haray hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala heerkaylujoogniyo waxaa lagu hamiyayaa kala habi weeye hodaniyo barwaaqaba waan heli karaynaa inagaysu hayne waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala haray waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala haray bismi illahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado haadaha iyo kalo subax walbaad ka dhegeystaan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantaas fiidisay
dhibatiyo gaajyo haraad baana hareerayaane dhulkeenna hooyo loo hagar baxaaba inaha qabtiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayayna mar kale kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal dhegeystayaal barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado saaka qodobadaad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona
hawlaha danteena iyo horumarkeena waa howlgal ka dhan ah maanduuriyaha oo laga sameeyey magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug faahfaahinno ka soo baxaya howlgalkaas oo dhanka galmudug laga sameeyey aad barnaamijka dhegeystayaal ku maqli doontaan qodobada kale barnaamijkan ugu haya waxaa ka mid a wasiirka howlaha guud oo ka jawaabay eedeyn loo jeediyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya kagana timid saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya taas oo ku aadan dhul dowladda ama ciidamadu ay lahaayeen oo la buubayo waxaa sidoo kale dhegeystayaal barnaamijkaad ku dhegeysan doontaan wiil soomaaliyeed oo wiil kale soomaaliya ku dilay dalka maraykanka fafaano dheeraad arrimahaas ka soo baxaya aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan soomaaliya iyo qaramada midoobena waxay dalbadeen malaayiin doolar oo wax looga qabanayo abaaraha ka jira geeska afrika gaar ahaan soomaaliya waxaa sidoo kale dhegeystayaal barnaamijkan igu haya t b f oo war ka soo saartay dagaalada ay dowladda etoobiya kula jirto qodobadaas ayaan dhegeystayaal barnaamijka idigu soo gudbin doonaa iyo wixii kale inagu soo kordha in qadarka nus saacaha barnaamijka oo hawada kusii jiri doono insha allah qaybaha dambe barnaamijkan waxaan idiin soo gudbin doonaa xubintii saaxiibada kalamaan ee gunta iyo gabagabada barnaamijkana dhegeystayaal waxaad dhegeysan doontaan waaya saaxiibiya gunta iyo gabagabada barnaamijka ad degeysan doontaan barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibka xasan axmed maxamed anigoo sharmaarka idinla socodsiinaya isla xasan ayaa ii farsamaynaya barnaamijka dhegeystayaal waaya saaxiibayaal dhegeystayaal barnaamijkan ugudagalna howlgal ka dhan ah ee maandooriyaha ayaa lagu soo warramaya in laga sameeyey magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug gaar ahaana dhanka maamulka puntland waa dhanka maamulka galmudug duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan oo ay weeliyaan taliya ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka mudug taliyaha saldhigga booliiska degmada iyo saraakiil ka socota hay-adda niise ayaa ka qayb galay howlgal amniga magaalada gaalkacyo lagu xasilinayo oo ay si wada jira u fuliyeen ciidamada nabasgudda iyo booliiska howlgalkan oo laga sameeyey xaafadaha iyo waddooyin muhiima ee gaalkacyo ayaa lagu ciribtirayey amniga waa lagu ciribtirayey kooxaha amniga magaalada dhibka ku haya sida kooxaha maandooriyaha ka ganacsada iyo kuwa isticmaala oo khatar amni degmada ku ah waxaana lagu qabtay tiro dad ah oo ay kala saari doonaan hay-adaha amnigu cabdiraxmaan sheekh xasan maayarka degmada gaalkacyo ayaa sheegay inaan cidna loogu dulqaadan doonin inay waa inay dhibaato ka geysato ama dhibaato dhanka amniga ah iyo xasiloonnida gaalkacyo la timaado isagoo sheegay howlgalka uu sii waa howlgalkaani uu si joogtaa uu sii socon doono waaya saaxiibayaal dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka ayaad degeysanaysaan wasiirka howlaha guud ayaa ka jawaabay eedeyn loo jeediyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya taliyaha waa taliyo sare oo ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ayaa soo jeediyey eedeyn ah in saraakiil ka tirsan dowladda ay damacsan yihiin ay dhistaan dhul ay leeyihiin ciidamada badda soomaaliya hadalkan ayaa waxaa sheegay taliyaha ciidamada badda sarreeye guuto jenaraal cabdixamiid maxamed dirir taliyaha ayaa muuqaal waa muuqaal uu siiyey warbaahinta ku sheegay in saraakiil silsile oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble ay doonayaan inay dhistaan dhulka ciidanka badda waxa uu sheegay in dhulka ciidanka loogu talagalay in waa loogu talagalay in dan shakhsiyad loo qaato si loogu dhiso dhulka waa dhul lagu nasto laguna raaxaysto siduu hadalka u dhigay dhinaca kale sarreeye guuto bashiir maxamed jaamac bashiir goobe oo wasiiru dowlaha oo ah wasiiru dowlaha cusub ee wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta ayaa sheegay in eedaynta taliyaha ciidanka badda ay ku noqotay argagax bashiir goobe ayaa isna la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in anshaxa ciidamada aysan ku jirin in sarkaal darajo ciidan leh uu warbaahinta ka eedeeyo madaxda qaranka wuxuuna sheegay in ogaanshihiisa dhulkaasi aanu ahayn dhul ciidan wuxuuna sheegay in dhulkaasi yahay dhul yar oo u dhexeeya xeebta iyo safaarada turkiga waayahay saaxiib yaal dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka ayaad weli dhegaysanaysaan raadiyaha cadaalada nagala socotaan wiil soomaaliyeed ayaa lagu soo warramayaa in wiil kale oo soomaaliya uu ku dilay dalka maraykanka falkan dilka ayaa waxa uu ka dhacay magaalada ergan ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka waxaana wiilka la dilay lagu magacaabi jiray faysal axmed abuukar oo soddon iyo saddex jir ah islamarkaana dilkiisa uu ka dambeeyey nin kale oo soomaaliya ciidamada booliiska ee eegan ayaa sheegay inay qabteen oo ay gacanta ku hayaan qofkii dilka geystay kaasuu magaciisa ku sheegay sakariya cismaan axmed oo jira soddon iyo kow sano wuxuuna dilka ka dhacay gudaha goob ganacsi oo faysal uu ku sugnaa sakariya cismaan axmed oo ah muwaadinka soomaaliyeed dalka waa dilka geystay ayaa waxa uu ku xihan ayaa ku xihan xabsi ku yaala degmada hiniim ee gobolka minnesota waxaana maxkamaddii ugu horreysay uu ka hor muuqan doono maanta oo talaadaha bishu ay tahay disembar koob iyo labaatankeeda laba kun koob iyo labaatan gobolka minnesota dalka maraykanka ayaa waxaa ku nool soomaali fara badan waxaana mararka qaarkood loo geystaa dil lagu eedeeyo badanaa inay soomaalidu dhexdeeda isku geystaan haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala qarin waaya saaxiib yaal dhegaystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka sal soo gaarnay alaaba qaybaha dambe ee barnaamijka waxaan idiin soo gudbinaa xubinta xiisaha badan ee saaxiibada kalamaan la wada qaab kalaa loo diyaarsaday kanaa diiday iyo kaa kalaa dabamarsiinaaya doodihii iyo khilaafyada batoon laga dawoobaynin doorashaa jirta iyo hadalladaan shacabka loo daayo dadweynaha garaadka iyo caqliga looga demiyaaye dar alliyo wallaahan midkaa daacad loo odhan ku doortaye waan ku doortaye ku diidaye waan ku diidaye war miyow doodii murug mayfadaa dalka i dadka i duunyada i diindaba waldaneeyaw dowliin baahanaaye waldaneeyaw dowliin baahanaaye nima aniguna waxaan dhihi lahaa duul jiran oo dabiib raba daawo dhacdowga sii dare doorashadii dib loo dhigaa dal burburay uga dartaa dowlad sharci daciifsanaa digteetarshib uga dara war abwal abdibuuh weli baaray dal burburay dadkiisii dawaabigii ka soo haray dulli iyo dhib kama baxo ilaa dowlad aadila iyo qaran dib loo helo aryamadeeyow cabdidhuuxintaas waxa ku sii daray dadka soomaaliyeedow fariimaha durduraya iyo su'aalaha isdaba yaal dulucdiiyo ujeeddadu waa doodinoo furan war cabdulwahab asagubna wuxuu yidhi dadkan aan cadaaladu daaqsankeedu soo marin duuggii ka soo hara madabkay ku shidayaan war waxaan kooda maqli jiray dagaalkii labaad sidii siiyey dagaalkii labaad sidii siiyey difaaciyo weerar baan ahaaye miyaan dib u laabanaya sheer hore waxaa kaloo la yidhi sidaa doonta waad heliye soo soco warwar ma haysiine xaaladdu waxay maraysaa dib u soco hore u soco hore iyo dibba u soco darandoori laafyaha khilaafkii diba u soo laba kacleeyey maanta u dambaysayna waxaa soo baxday waraaq la yidhi waxaa soo saaray dhammaan guddoomiyeyaasha gudiyada doorashada ee maamul goboleedyada iyo kan federaalka waraaqdaasna waxaa lagu yidhi doorashada waan joojinnay sababtoo ah guddiga xalinta khilaafaadka ayaa lagu xadgudbay in yar kadibna waxaa ka daba timid waa been abuur waraaqdu waxaana ugu horreeyey oo feeg waaye yidhi guddiga doorashooyinka heer federaal iyo guddiga doorashooyinka ee jubbaland dadka dulmiga siyaasadda indhaindheeyana waxay dhaheen warqadda waxay u ekeed mid laga soo qaray villada waxaana ku raacsan gudiyada doorashooyinka reer ilmagaren marka waraaqihii wiiftooyinka ahaa ee sakda dhexe inay dib u bilowdeen waa iska caddahay cabdikuusa warkaas waxaan u fahmay doorashada dib iyo horay midna uma durgayso dabran oo halkeeday ku dadaabixiran tahay aryadha xaad isu dhaalihaysiin ma waan hore loo dhihin duxda meesha lagu qalay dufanjacaysu kaa oge san ilaah daloolshe ma dulkaannu qabannaa war waxaa kaloo la yidhi haddii geel dhuqdiisii dido orodka dayn weydo inuu aarankiisii durdurin oo ka sii darayo dabadeedna kala lumi barkina uu dib jiri doono aan dib dambe laysugu arkayn taa madayi weydo eana waxaan dhihi lahaa qof ammaano loo dhiibay ee eebba lagu dhaarshay islaamnimana sheegtoon inkirin aayadana beenin afka wada marsaday oon yaxyaxin aakhirana fiirin inaad aragto oo u badan tahay ee aamin hadalkayg warnimiyo war ma ooshiidin magaalada baydhabo janaaye halii shidan ayti shidan ayti shidanaaba shidan maa laga shiday war meele waxa ka dhacmadeeyo bardihii ku yiil isha baydhabo intuu buniyo baar baxay caleemuu ballaarteen maxarsaaf la moodey aan maqli jira war cabdulla waxaad ka tagtay badaanaan ku dhacay sideen uga baxa badbaada alle waadigu isbedela war waxaa kaloo la yidhi baxnaanaadaydii baroo ka sorrayntaydii waa barkuma taaleehe war nimiyow niman saar goobatina hali baydhabo ina roogdaha siin haytay war ka oo koobiye hali waliba haytay sanad guuridiisa saddexaad oo doorashadii madawiinaha keliya awow lafta garaha ku wareegdi intii koofi giirgiiren arinko mognane baydhabo janaay ubka hayte singari ubka madawiini lafta garaho madiidan kudbayni waliba eray doorashadiiuna baydhabo dhatiya hogobani adaalada hayteeri dadka meelo baag baakalaani kuraaska fadaangno yogaadankii wal boobi iyo wal hadi iyo jiirila gadi sheeko bereleeyo inay ku turkuteen aana nin roognu waari adiyo mad bashiir qoladiisa ku jeediya walaasha inka dhiibni isaag mad eedin qoladiisa ku jeediya walaasha inka dhiibni aheedan mada sinaw yooma dadkiisa ku jeediya walaasha inka dhiibni wala kalawna nihaysada may eeyin yaari warmadeeyow ajooylo ooyow oryow edshay dhibadubiyo warka kusoo gabagabeeyey warya warintoon mooshiidii halaal aftiin ala galeeyaha wali baaray madawiinaha keedan hilka hibrow hilow meelo joog jooganka leeyna walaalis oo aamino ama weewa siini waana isku jufudo waari aryamadeeyo berigayaa kaa xanaajiyo kursigii kaa qaata faruuryahaagaad cuncunow haysaahe warmadeeyo warmahaysada madaxda xalay baydhabo ka hadashay waxaa ka mid ahay madaxweynayaasha galmudug iyo puntland siciid deni iyo qoorqoor qoorqoor hadalka ku hormarayna wuxuu yidhi hooyada markii dhali weyso isbitaala la geeyaa waana la qalaa sababtoo ah canugaa dadbanay dhahaa dhakhaatiirtu annaguna waxaan qabanaynay doorasho dadbanay ahayd marka waxbaan qalaynaahe qaylada hala joojiyou yidhi war cabdikuusow qoorqoor waxaa kalou yidhi boqolkiiba siddeetan haddaan qalabnay deni iyo axmed madoobe doorashada bilaabeen boqolkiiba labaatan ha qaldeene warwar mahaysnida deniyo ka jawaabay wuxuu yidhi boqolkiiba siddeetan hadday qaldeen saaxiibadey qaladka inta dhiman iyagaan u daynaynaa innaguna wax saxan aan qabanaynaa uu yidhi wardaniyo musharaxiinta ku dhagahadlaya wuxuu intaa ku sii daray dadka dhahaya golayaalaan samaynaynaa waxay dalka ku celinayaan teendhadii carta loona fadhin maayo warkooda farmaajo anaa bedelaya miyuu yidhi wardani farmaajo ku bedel xal ma noqonayso xagga diiddo xagga diidda xaalno xalahe war deendeenku gud hoob dhuhur waaye kanoo tureewo rong war ra-iisul wasaare rable oo madaxa maamul goboleedyada baydhabo kula hadlayay wuxuu yidhi qaladaadkii doorashada ka dhacay waa inaan saxno cabashada musharaxiintuna waa gar in laga jawaabo mudan soo dhowaada anaa idin jooga miyuu ka dhabeeyey war qalindubis baa tahay warkaa naga dhex geline rable wuxuu intaa sii raaciyey shalay iyagaa joogay meesha aan joogna maanta berina cid joogi doonta iyo gacan la barkan doona allaa og marka inta xawaalaha dhintaan miyirka bal wuu yidhi warsus bixin waana sheega ma wadayey horta farantigii la sheegi jiray xagga ku dambeeyey shidanaaba shidanuu ku dambeeyey oo kiyaalka aw maxaan roob lahoo ku doonay maxaan dadka kaa dhas raadsay maxaan kugu daalay waayo
warheeskaa ku dheelayna wuxuu ahaa waan ku daalay raadintaadii way way way raggi igula taliya rarankaan i geliye iga daa rogrogashada turkiga heestaas ka gaaday warwar mahaysiine soomaali maryooley adduunkii orana la yaabay ilbaxnimada iyo kala dambaynta iyo dimuquraadiyadda baan ka gaarnamay la yaaban yihiin war soomaali anaa kaa aqaanoo hooyaday ah ee waxaad sheegaysa shaqo kuma laha warwarkaa ku soo boodinine indiya waxaa la yidhi eeya wuxuu dilay daanyeer kadibna daanyeeriyo inta xanaaqiisu habar wacday ayaa weerar culus eeya ku soo qaaday buundo ay ku noolaayeenna waxay ka tuureen laba boqol iyo kontoneey waxayna ugu aarayeen halkii daanyeeray laga dilay kadibna wargeysyada qaar ee indiya waxaa lagu soo qoray daanyeero lagu shakisan yahay in asalkooda soomaaliya laga keenay ayaa indiya eeya ku xasuuqay horta daayeeradaas laba xaniyoodnimadooda iyo say u aarguteen markaan fiiriyo waa wax dhici kara asalkooda inuu soomaaliya ka tegi ama beerow daanjarta sida la sheegay haddii soomaaliha ka jeedaan mudug madan dhaafsan sababtoo eh wallaahi bilaahi wiilkanaga kun baan uga aaraynaa kun dadka arijireer hoogaan maaha
warmadeeyo intaad dafkacaydo maxaa haddana qosa isugu qancisaa waran dadka maayna laba xaniyoodnimadii oo sheegi madayo reer mudug hawsaarinayna waxaa la yidhi dad hadduu nidaam iyo sharciga kala dambayn waayo dabcigooda waa yeelaha bahal iyo daanyeero warnimaha war mahaysiina maanta waa maalintii la aasaasay ciidanka booliiska soomaaliyeed madaxdiina waxaan u malaynayaa inay iloobeen oo wax hadalhaaya ma arkin sidaas darteed waxaan isu xilqaamay inaan u hambalyeeyo shamsa imul janaala sakiya xilkeedii hadda max kaa galay war sidii nabad iyo nalal loo helay gabdhaha saraakiisha ah ee booliska ahi waa soo bateen oo hadda qoondadi haweenka xagga booliiska gabdhuhu waa ka dhifan yihiin miyaa tiri war nabad iyo nalal baa ka dhistay war wax laydiin sheegi ma kare hambalyadiiga dhegesta dhallinyarada booliiska nagu waa lafdhabartii dhidibkou ku taagnay dalkuyo udubdhaxaad waaye dhulka aan mushaaxayno ayagaa dhiigu soo shubay dhaxantii iyo gaajadina wou dhabar adeegeen dhufaysada inaan nabadgalna iigu dhimaayeen barbaa dhaawac culus gaaray oo dhiigu salaqtaamay barbaa dhinac qallalay oo darteen dhab ugu cuuriyaamay dhakow lugu barbow lugow yahay welina dhaaraaman basna dhaayahoodaas ka jecel calankan u dhaartay dhambaal dahaba ay ugu jiraan dhigaha taariikhda gaashaan la digtoonow waa digtoonahaye dhagar qaba shisheeyuu watay ee dhuunimidow qaaday dharbaaxsaysan filanayn ayay dhag uga siiyaane maanta inaan xuskoodii la dhigin sow dhib naqamayso war ilayn gabadhu boolis dacaday ahayd aryadaha samigay cabdulle ba wuxuu yidhi "Ow, dhawaaqa yeera meel dhowow mindhuumahayay dhibsaya dhawaaqa yeeray meel dhowow mindhuumahayay dhibsaya rooblow inaad rooblahan rabay ahaanayso oo aad rabidni raadsow dhammaan reeban dhihi doonto waa shalay sidaan raadiyoon rabay xaqiiqdiiye rooblow ninkaan rabay ahaw laysma raagsado eh waan ku daalay raadiskaagii way way way dhaalimiga madluumoon cadligu doodu furin xoogan dare ilaahaynaan lagu xukumin iyo daliil toosan us waan ku daalay raadiskaagii way way way
waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal waxaad dhegeysateen saaxiibada xubinta kalamaan oo barnaamijka dhegeystayaal ee u dambeysay barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado saaxiibayaal dhegeystayaal guntiiyo gabagabadii barnaamijka la soo gaaro intaa barnaamijka mid lamid ku- ku kulmi doono waa anigii xasan axmed oo idila sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dimi ka digtoonaw dad bulaaqay noqote dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dimi ka digtoonaw dad bulaaqay noqote yahay ruuxa doono ka digtoonow dad mulaaqayd noqote maanta weyniyo xaqda duursiyo ruuxa doono ka digtoonow dad mulaaqayd noqote